بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسي بقولية السقالات كتابك الرحيق المختوم درسي أنا وحي كساب سنيه ولي غزوة بدر الكبرى دقالكي بدر إي وينا الرسول رسولك أو يناشد ربه ربك سبريا amaa rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam fa kaana wuxuu ahaa mundu laga soo bilaabo rujuucihi kasoo laabashadiisii bacda tacdiili sufuufi safafka markuu simay kadib oo uu kusoo laabtay bartiisii hogaaminta cariishkii ama waabkii loo dhisay yunaashidu wuxuu ahaa yunaashidu mid baryaya rabbahu rabbigiisa ka barya maa wixii uu caddahu u yaboohay alleh ama u ballanqaaday oo min annasri hiilo iyo guul ah wayaquulu wuxuu odhanaya allaahuma allahayow injizli allahayow isii allahayow ii fuli oo ii malmari oo isii maa wacadtani wixii aada ii yaboohday ama aada ii ballanqaaday allaahuma allahayow innii anigu unshuduka waxaan kaa baryaa cahdaka ballantaadii wa wacdaka iyo ballanqaadkaagii xataa idaa markii xamya uu kululaaday alwatiisu dagaalkii markii uu kululaaday oo wastadaarat ay wareegtay si fiican ay u wareegtay raxal xarbi dhagax shiidkii dagaalka yacni dagaalkii uu kululaaday unbaa laga wadaayo bishiddatin si xoog le ay u wareegtay oo waxtadama alqitaalu dagaalkii uu hilboobay oo gacanta la isula tegay hilbowga waxaa la rabaa ragga hilibkiisi baa istaabtay hilbow iltixaam baa la yidhaah ragga hilibkiisi baa istaabtay gacanta la isula tegay oo wabalaqad ay gaadhay almacrakatu dagaalkii qimataha halkii ugu sarraysay ay gaadhay qaala wuxuu yidhi allaahuma allahyow intahlik haddii ay halaagsanto haadihi alcisaabatu kooxdani alyowma maanta haddii ay halaagsanto laa tucbadu cid dambe oo adduunkan kugu caabudi male waa intii ku caabudidaysay allaahuma allahayow in shita haddii aad doonto lam tucbad lagu caabudi maayo bacda alyowmi bacda alyowm maanta kadib abadan waa intan intii ku caabudaysay wabaalaqa wuxuu ku xeeldhaara ku xeel dheeraaday rasuulku fil ibtihaali baryada ilaahay wuu is iloobay xataa saqada ridaa'uhu ilaa gu-iisi uu ka dhaco can mankibayhi labadiisa garab uu ka dhaco faradahu go-i waxaa u soo celiyay caleyhi rasuulka ku soo celiyay asidiiqu sidiiq abuubakar oo la socday mar walba wa qaala abuubakar wuxuu yidhi xasbuk xasbuk xasbuk bes bes bes wey xasbuk haddaad maqasho bes bes yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow bes alaxta calaa rabbika rabbigaa aad baad ugu celcelisay waad ku celcelisay wuu ku maqlayaa wuu ku arkaa wuu ku siinayaa bes bes wa awxa allaahu alla wuxuu usoo waxyooday ilaa malaaikati alla malaaigtiisa wuxuu usoo waxyooday annii macakum malaaigta wuxuu ku leeyahy allah anaa idinla jira ee fa thabituu suga oo dhiirigeliya alladiina aamanuu kuwii mu'miniinta ah ee meeshaas beder maanta ka dagaalamaya iyo nabiga uu ilaahay u baryayo nimankaas sugaa la yidhi kuwa kale cadowga ana idinku kuwan suga ana anaa sugaye sa ulqii waxaan ku ridi doonaa fii quluubi aladiina kafaruu kuwa xaqa diiday ee gardarada wada ee abujahal hogaaminaya quluubtooda waxaan ku ridi doonaa alrucba argagax hub ka xoog badanna male in cadowgaaga ilaahay argagax ku rido maxaa jira hubkaaga ka cararayaan wa awxaa ilaahay wuxuu u waxyooday ilaa rasuulihi rasuulkiisana rasuulkana waa loo sheegay malaaigtiina waa loo sheegay dagaalkan ilaahay baa maamulaya subxaana wa tacaala alxaqu subxaana wa tacaala baa maamulaya malaaig baa lasoo diray malaaigtii waxaa lagu yidhi fathabitu ladiina aamanuu idinka hawshiina waxaa weeye waxba dagaal ha geline thabitu ladiina aamanuu kuwan ha idin arkeen inaad badan tihiin badiya sawaadkooda badiya ha idin arkeen way dhiirinayaan markaas amaa gaaladii markay tiradan badan arkaan argagax baa ku dhacay rasuulkana waa loo sheegay wa waxaa alle wuxuu u waxyooday ilaa rasuulihi annii anigu mumidukum waxaan idinku soo birmanaya idinku soo gurmanaya oon idin siinayaa bialfin kun oo min almalaaikati malaa'iga soo kuwan gaalagalaadgo soo kun maaha idinku soo saddex balmoqoti saddex boqol ma tiidin kun malaa'iga ayaa laydinku soo gurmanayaa kuwaasoo murdifiina iska soo daba dhacaya koox koox iyagoo ah hal mar wada imanaan koox koox kolba inbaa iman murdifiina ay anahum ridfun lakum bay idin yihiin idinka ayay idin xoojinayaan waa micno ta kalena oo yardufu bacduhum bacdan qaarba qaarka dambe ayuu kasoo daba dhacayaa way isdaba socdaan arsaalan iyagoo koox kooxa laa ya-tuuna ma imanayaan dufcatan waaxida hal mar ma imanayaan maxaa jira ciidanku inuu kolba mid yimaado ayaa kasii yaa dadka kasii dhiirigelinaysa waxaan dhammaanayn baa la moodaya taas waxaa weeye muminiinta ayaa la tusayey in la xoojinayo nabigana waa loo sheegay laakiin malaa'ig dagaalantayna way jirtaa nusuulu lmalaaikati malaaigtii oo soo degtay waa cinwaan kale wa akfaa uu yaraha gamaanyooday ama uu lulooday rasuulku sal rasuululahi sala allahu alay waslm ikhfaatan gamaanyo waxoogaa in yar buu gamay isagoo taagan ikfaaan waaxida indha isku qabad yar oo mid ah uma rafaca ra-sahu madaxiisa sare u qaaday faqaala wuxuu ihi abshir abuubakar baa la jooga moogtahay abshir bishaaraysuli yaa abaabakar abuubakarow haadaa kani jibriil waay malakul jiriil baaba yimidba goobtii dagaalka malakul jiriil baa yimidba war waa dhammaaday calaa hanaayaahu isaga oo dhoolihiisa annaqcu uu boodhkii saaran yahay uu ku dagaalamayay wa fii riwaayati ibni isxaaqna waxaa ku sugan qaala rasuululaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi abshir yaa abaabakar abaabakaroo bishaarayso ataaka waxaa kuu yimid nasrullaahi guushii ilaahay way kuu timid nasriga ilaahay haadaa kanu jibriil weeye aakhidun isagoo haysta bicanaanisa farasihi faraskiisa hogaankiisa isagoo haysta faraskiisa hogaankiisiibuu saa u hay yaquuduhu isagoo hogaaminaya wa calaa hanaayaahu isagoo dhoolihiisana annaqu uu boodh saaran yahay luunkii uma markaa kadib dagaalkuna uu meel xun maray kharaja wuxuu ka soo baxay rasuulullaahi rasuulka ilaahay min baabi alcariishi daashkii ama waabkii ama bartii hogaaminta wuu ka soo baxay wa huwa isaga oo yahibu ku boodayo fi durci fi dirci cambuurbiraad meelba ugu jira isaga oo wata wa yaquulu dhahaya sayuhzamu ljamcu ciidankan waa la jebin doonaa wa yuwalluuna dubura dabadayna jeedin doonaan way carari doonaan uma markaa kadib akhada wuxuu qaatay xafnatan gacan muggeed sacab muggi sacab muggi oo min alxasbaa'i bacaad ah fastaqbala wuxuu kala hortegay bihaa sacabkii qurayshan quraysh waanu ku saydhay wa qaala wuxuu yidhi shaahat ilwujuuhu wejigiin gubay shaahat ilwujuuhu wejigiin gubay wa ramaa biha wuu ku saydhay fii wujuuhihim yuu bacaadkii ku saydhay famaa min almushrikiina ma jiro famaa ma jiro min almushrikiina nimankii mushrikiinta oo dhan min axadin cidna hadda ruuxna ilaa hadduuba jiri uu goobtaa joogay asaaba waxaa waxaa galay oo haleelay caynayhi labadiisa indhood wa min kharayhi iyo sankiisa labada dul wa famahu iyo afkiisaba min tilka alqabdati sacabkaas ciidduu nabigu ku seedhay ruux walba nimankii kunka ahaa intii markaa la dilay ee afartahayd maahane iyo wixii horu dhintay maahane intii noolayd oo dhan nin walba labadiisa indhood sanka labadiisa dul iyo afkaba ciiddii unbaa ka gashay wafii daalika arrintaasuu anzala allaahu alla wuxuu ku soo dejiyey wamaa ramayta adiga maadan ganin ma adan ganin id ramayta markii aad gantay ood saydhay walaakin allaha ramaa adiga waad gadhay gantay laakiin ilaahay baa wada gaadhsiiyey intaasoo dhan kunka ilaahay baa wada gaadhsiiyey haddana marka gaaladii weerarkeedii wuu jabay alhujuum almudaad haddaad aragto weerar lagu qaadayo weerar markii hore difaac ku jiray oo weerar qaaday kaasaa hujuumun mudaad la yidhaah weerar weerar laga horgeeyey weerar ninkuu soo weeraray ood weerar ka horgeysay marka weerarkoodii baa jabay oo jilcay markaasaa waxaa lagu qaaday weerar alhujuum almudaad waxayna waxayna idin markaa isaga halkaa markay marayso oo rasuulkana uu sacabkii ciiddaa intuu ku saydhay ayna shaqo kale hayn inay indhaha marmartaan maahane iyo fiifta ay hayaan maahane asdara wuxuu rasuulku soo saaray ilaa jeyshihi ciidankiisa wuxuu u soo saaray awaamirahu amaradiisii al akhiirati ee ugu dambeysay oo ah bilhajmati weerar ilan markii hore ha weerarinu yidhi fadhiya muraabitiin bay ahaa nin walba mees meeshiisa ayuu ku xidhnaa hadda waxaa la yidhi kaca oo weerara bilhajmati weerar ayuu amray almudaadati oo weerarkooda laga horgeynayay fa qaala wuxuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam shudduu weerara waaye si adag u weerara shudduu waa eray loo isticmaalo weerarka wa xaradahum wuxuu ku booriyey uu ku tirtirsiyey cala alqitaali dagaalka ayuu ku tirtirsiyey qaa'ilan isagoo dhahaya waladii allihii baan ku dhaartay nafsu muxamadin muxamed naftiisu biyadihi ay ku sugan tahay laa yuqaatiluhum nimankaas gaalada ah lama dagaalamo alyowma maanta rajulun nin ninkaas fa yuqtalu oo la dilo saabiran isaga oo sabrayo adkaysanaya ilan dagaalku wax fiican maahane waa in lagu adkayste muxtasiban oo ilaahay uun subxaana wa tacaalaa abaalgud iyo thawaab ka raba un wax kale uu raba la arkin xoolo ma rabo ammaan ma rabo magac ma rabo garaada ma rabo wax alla wax kale uu raba ma leh ilaahay diintiisa sare u qaadideeda bas uu rabaa saasaana rabaa in loo dagaalamo haddii kale waxaad helaysa ma leh muqbilan isaga oo sii jeeda oo xagga gaaladii usii jeeda kheyra mudbirin mid dabada soo jeediya ee soo cararan aan ahayn haddii ninkaa la dilo ilaa taasi hadday dhaa adkhalahu llaahu ljannata jannada ayuu geliyaa wa qaala haddana wuxuu yihi rasuulku wahuwa isagoo yaxuduhum ku tirtirsinaya cala alqitaali dagaalka quumuu isu taaga ilaa jannatin war janno u kaco oo kac u doonta jannadaasoo carduha ballaceedu asamaawaatu waalardu u yahay waxiina idin markaa iyada markuu rasuulku sidaa yidhi qaala wuxuu yidhi nin magaciisa la dhihi jiray cumayr ibnulxumaam cumayr ibnulxumaam oo ansaarta ka mid ah wuxuu yidhi bakhin bakhin buu yidhi ili ili ililili ililili ilili waaye bakhin bakhintu sidaasoo kale wax khayr iyo wanaaga marka la sheegayo fa qaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama maa yaxmiluka maxaa kugu qaaday calaa qowlika hadalkaaga bakhin bakhin aada leedahay qaali wuxu uhi laa wallaahi baan ku dhaartay yaa rasuulallaahi wax kaloo igu qaadin ma jiro ilaa rajaa-a raja aan ka qabo an akuuna inaan ahaado min ahliha jannadaa dadkeeda inaan oo jannadaa galo maanta qaala rasuulku wuxuu ku yidhi fa innaka min ahliha dadkeedaa tahayba waa dadka dadka jannada loogu bishaareeyey ma ahayn alcashar almashhuudu biljanna maahna dad badan baa loogu bishaareeyey ninkaasaa ka mid a cumayr ibn xumaam baa ka mid ah cumayr ibn xumaam baa ka mid a jannada fa anta min fa innaka min ahliha baa li fa akhraja wuxuu la soo baxay tamaraatin xabado timira iyo min qarnihi sibraarkiisii kala soo baxay waxaan ujeedaa oligiisii sibraarka biyaha lagu shubtaaye oligiisii ama qariiradkiisii ayuu wuxuu kala soo baxay waxoogaa timira xabado timira fajacala wuxuu bilaabay yakulu inuu cuno waa la yaraha nasanaya kolba waa la isnasinaya ciidanka saasaad ka garanaysaa uma kadib qaala wuxuu yidhi la-in haddii ana anigu xayiita aan noolaado xataa aakula tamaraatii ilaa aan ka cuna intan xabo oo timir oo dhan aan ka dhammaysto innahaa taasi la xayaatun tawiila waa nolol dheer faramaa wuxuu iska tuuray bimaa kaana macahu wuxuu haystay oo min atamri timirtiibu iska daadiyey uma qaatalahum dagaal buu nimankii u aaday wuu la dagaalamay fa qutila waa la dilay marka waxay taasi ay ku tusinaysaa sida ay naftood horayaal u ahaayeen asxaabtu ay rabeen inay u dhintaanba xataa wuxuu diiday inuu timirtii dhammaysto waxiina markii asdara uu soo saaray rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama almra bilhujuumi amarkii ku saabsanaa in nimanka la weeraro weerarkii almudaadi ee laga horgeynayay weerarkooda kaanad waxay ahayd xiddatu hajamaati alcaduwi cadowga weeraradiisa afkeedu qad dahabatay ay tagtay oo afbeeshay waxaa lagu shabahayaa weerarkooda kulaylkiisa iyo waxqabadkiisa waxaa lagu shabahayaa bir oo kale mindi sakiin seef oo af beeshay oo raawis noqotay ama ya raawis iska noqotay ama saawir labadaba waa la yidhaahdaa soomaalida qaar saawirna waa la yidhaahdaa raawisna waa la yidhaha labadaba waa la yidhaha way afbaashay micnihi yani dagaalkii wuu iska qaboobay oo nimankii way jameen yaa laga wadaa gaar ahaan weerarkoodii kaanad waxay ahayd xiddatu hajamaati alcaduwi cadowga weeraradiisa weerarada afkoodii weerarada afkeedu qad dahabatii ay tagtay ay afbeeshay oo wafatara uu dakaamay xamaasuhu niyadiisiina gaala cadowgii niyadiisii oo dhanna way dakaantay niyad ma hayaan fa kaana wuxuu ahaa waxaa ahaa lihaadihi alkhitati qorshahan alxakiimati ee xigmada badan inta markii horena la isdifaaco markii la iska celiya ee jabeenna la weeraro atharun saamayn kabiirun oo weyn fii tacsiisi mowqifi lmuslimiina muslimiinta kaalintooda iyo meeshay taagnaayeen oo la xoojiyo maxaa jira fa innahum iyagu xiinamaa markii talaqow ay heleen amra shaddi weerarka iyo walhujuumi weerarka amarkiisa markay heleen oo waqad kaana u ahaa nashaatuhum iyaga nashaadkooda iyo firfircoonid firfircoonidoodii alxarbi ee dagaal calaa shabaabihi dhallinyaronimadiisii yacni xooggiisii dhallinyaradu waa xoogga qaamuu waxay isu taageen oy sameeyeen oy fuliyeen bihujuumin weerar kaasixin oo waxaaqa kasxiga waxaa la yidhaha waxa saas waxu xaaqeen waxba reebin mariirin oo qadhaadh fa jacaluu waxay bilaabeen yuqallibuuna inay dabagediyaan assufuufa safafyaashii gaaladu in la wada gediyo oo saf waliba uu baaba'o oo dabada loo rogo oo wayaqtacuuna ay gooyaan ama jaraan al acnaaqa qoorahoodana ay wada jaraan nin walba gaaladii si fiican loo laayo wasaadahum waxaa u sii kordhiyey nashaata niyad iyo firfircooni waxaa usii kordhiyey iyo waxiddatan iyo kulayl iyo maaragtay iyo xoog labadaba waa la dhihi karaa xiddatan kulayl iyo af waxaa usii kordhiyey afka waxaa laga wadaa haddaa afkan aan ku hadlayno maaha seefta afkeeda waxgoynta ay waxgoynayso waxiddatan afbadnina waa la yidhaahdaa afbadni ay seeftoodu waxgoynayso anre oo inay arkeen rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama oo yahibu ku siqaya oo ku gurguuranaya ku siqaya fi darci isagoo camburbiraad qaba waqad taqadamahum isagoo ka hormaray oo hortooda jooga halkaas miyaa nin iimaan lihii uu dib isu dhigayaa falam yakun ma ahayn axadun cidina axad qofna muusan ahaynoo aqrabo uga dhowaansho badan min almushrikiina gaalada minhu rasuulka uga dhowaan badani ma jirin rasuulka ugu dhowaa markaas wa huwa isagoo rasuulku fii xasmin si hubaal ah xasmi hubaal ah wa saraaxatin badheedh ahoo cad iyo wuxuu dhahayay sayuhzamu ljamcu nimankan waa la jebin doonaa wayuwalluuna dubur faqaatala almuslimuuna muslimiinta way dagaalameen ashadda alqitaali dagaalkii ugu adkaabay dagaalameen wa nasarathum waxaa u heelisay almalaa'ikatu malaa'igtana waa u heelisay fa fii riwaayati ibni sacd can cikrama waxaa ku sugan qaala inuu yidhi kaana wuxuu ahaa yowma-idin maalintaa iyada ah maalintaa iyada waxa dhacaya waxay ahayd waxyaabaha la arkay yanduru waxaa uun dhulka ku dhacaya ra-su rajuli nimankii gaalada ahaa nin ka mid a madaxiisa oo dhulka yaallo unbaa la arki laa yudraa isagoon la ogeyn man darabahu ciddii madaxa ku dhufatay ciddii qoorta ku dhufatay isagoon la arkayn baa waxaa la arkay madaxii oo dhulka yaalahayd waa malaa'igtaa dagaalamaysa wa tanduru waxaa dhulka ku dhacaysay haddana oo go-aysay yadu rajuli ninka gacantiisa laa yudraa isagoo oon la ogeyn man darabahaa ciddii darbisay oo goysay gacantaha wa qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi ibnu cabaas iyo ma joogino carruur bay ahaayeene laakiin dee sheekaday hayaan asxaabtii baa ka sheekaysay baynamaa waqti rajulun nin oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ihi yashtaddu uu caydhsanayo fii ithri rajulin nin raadkii uu ku taagan yahay uu daba ordayay oo minal mushrikiina ka mid ah kaasoo amaamahu hortiisa id samica wuxuu maqlay darbatan unbuu maqlay dhawaaq bisawti oo maaragtay shaabuug sawtku waa shaabuug shaabuug wax lagu dhuftay oo fowqahu isagoo korkiisa unbuu maqlay dhac buu maqlay waxaa kale uu maqlay wa sawta alfarisi ninkii faraska fuushanaa ee dagaalyahanka ah codkiisana wuu maqlay dhawaaqiisa oo yaquulu dhahaya uqdum xayzuum uqdum xayzuum uqdum xayzuum uqdum horomar horomar horomar faraska iyo marka la leeyahay horomar oo la eryayo waxaa la yidhaahdaa soomaalidu irray irray irray irray baa la yidhaha marka uqdumtaasi waa irray irraydii xayzuumna waa faraska magaciisa fa nadara wuxuu eegay uun ninkii muslimka ahaa ila almushriki amaamahu ninkii mushrika ahaa ee ka horreeyey uu gaadhi la'aa oo fa khara ku dhacay dhulka uun ku dhacay dhulka yaalla fa khara dhulka yaalla mustalqiyan isaga oo qadaad qadaad u jiifa fa nadara ilayhi wuu fiiriyey fa idaa isla kolkaaba huwa ninkaasi qad khutima anfuhu afkiisa wa- qad khutima anfuhu sankiisa waa la gooyey wa shuqa wajhu wejigiisana waa la dilaaciyey ka darbati sawti sidii yacni ay ugu dhacday shaabuuggii oo kale wejigii oo dilaacsan iyo weji iyo iyo sankii oo dilaacsan isna yuu arkay fakhdara ninkii wuu googo-ay dheh fakhdara wuu googo-ay daalika ama wuu dildilaacay daalika sawdkaas iyo iyo iyo shaabuuggaas jabbowna waa la yidhaha laba magacba wuu leeyahay shaabuugna waa la yidhaha jabbowna waa la yidhaha sawdka jabbow ama shaabuug fakhdara ikhdara wuu googo-ay weeye ee inqataca daalika arrintaas ajmaca dhammaanteed fa jaa alansaariyu ninkii ansaariga ahaabaa wuxuu u yimid nabiga faxadata bidaalika arrintaas wuxuu u sheegay rasuul allahi sala allahu aleyhi wasalam rasuulka ilaahay buu u sheegay saasaa dhacday buu yihi faqaala rasuulku wuxuu yihi sadaqta run baa sheegtay daaka kaas ee saas yeelay ee ninkaas sidaa u galay min madadi samaai thaalitha sanada saddexaad gurmadkii ka yimid weeye malaa'igtii ka timid sanada sad- samada saddexaad ama cirka saddexaad malaa'igtii ka timid ee kasoo gurmatay ayuu ka mid yahay ninkaasi wa qaala wuxuu yihi abu daawuud almaasinina wuxuu yihi innii anugu la atbacu rajulan nin ayaan raacdaysanayey oo minal mushrikiina mushrikiintii ka mid a liadribahu si aan u dilo oon qoorta uga gooyo id markii aan caydhsanayeyba waqaca ra'suhu madaxiisii unbaa dhulka ku dhacay qabla an as qabla an yasila ilayhi sayfi intayna sayftaydaba gaadhin unbaa waxaan arkay buu yihi ninkii oo madaxiisu dhulka yaallo fa caraftu waxaan ogaaday annahu sha'niya qatalahu inuu dilay hayrii ruuxaan aniga ahayn inuu dilay wuu ogaaday marka waxa weeyaan waa waxa weeyaan waa malag marka inay malaa'igtu dagaalamaysay bay dee daliil u tahay taasi wa jaa waxaa yimid rajulun oo minal ansaari ayaa wuxuu keenay bilcabaas ibni cabdilmualib ninbaa wuxuu soo qabtay cabaas ibni cabdilmualib oo asiiran maxbuus ah fa qaala alcabaas wuxuu yidhi ina haadaa kankada wallaahi baan ku dhaartay maa asarani ninkan isagu ima soo qabsanin laqad asaranii ani waxaa isoo qabtay oo maxbuus ahaan isoo qabtay rajulun nin ninkaasoo ajlax madax cad oon tima lahayn oo oo bidaar leh ajlax waxa weeyaan xoolaha aan geesaha lahayn marka haddii dadka ragga geesa lama dhahayee waxa weeyaan ma- ma lahayn yacni timi iyo wax saas ajlax oon geesa lahayn Sa- shaatun jalxaa weeyada xadiidka kusoo aroortay ashaatu ljalxaa midda oo seemanaha ah nin seeman oo min axsani innaasi wajhan weligay ruux ka weji qurux badan aan arkay waa malag dee oo calaa farasin farasna saaran faraskaasoo ablaqa giirgiiran giirgiiran waxaa laga wadaa wuxuu isugu jiraa midab cad iyo midab madow caddaan iyo madow isku giirgiiran giirgiiran baa la yidhaha wamaa araahu fi lqowmi raggana hadda kuma dhex arka buuhi ninkan ani kuma dhex arko faqaala ansaari wuxuu yihi ana asirtu ninkan iska daa warkiisa aniga ayaa soo qabsaday yaa rasuul allah faqaala wuxuu yidhi uskud iska- nabiga wuxuu ku yidhi uskud war iska am faqad ayadaka allaahu ilaahay wuxuu kugu xoojiyey bimalakin kariimin malag sharaf badan ninka kula soo qabtay waa malag uu ee uu arkay cabaas wa qaala caliyun marka intani waxay markhaati u wada yihiin malaa'igtu inay ka qayb qaadatay dagaalka iyo markhaati u wada yihiin intaan oo hadda la sheegayo wa qaala caliyu bnu abi aalib wuxuu yidhi qaala lii rasuulullaahi rasuulka ilaahay baa wuxuu igu yidhi yowma badrin maalintii bader wa- wali abi bakrin abi bakarna wuxuu ku yidhi labadayadaas ayuu wuxuu nagu yidhi maca axadikumaa midkiin waxaa la socda jibriilu jibriil baa la socda midkiin mid ninka idin ka mid a jibriil baa la socda wa maca al aakhari ka kalena mikaa'il baa la socda wa israafiilna wuu la socdaa malagkaas israafiil oo malakun cadiimun malag weyn oo yashhadu lqitaala dagaalka markuu dagaal jiro ka qayb gala oo yakuunu fi lqitaali dagaal ka ahada marka sidaasaa qaw- aqwaashii nabiga iyo markhaatiyadii asxaabta iyo waxay arkeen ay kulli uga markhaati furayaan inay malaa'igtu ka qayb qaadatay dagaalkii bader mar hadday malaa'ig timid ma ibliis baa joogi ibliisu ibliis waa unwaan kale ibliisu ibliis oo yansaxibu ka cararaya kadibu gurataynaya can maydaani alqitaali goobtii dagaalka ka cararaya walamaa markii ra-a uu arkay ibliisu ibliis wa kaana wuxuu ahaa ibliis qad jaa-a ka yimid dagaalka yimid dagaalkuu joogay isagoo dhiiri gelinaya nimankan abujahl iyo nimankan mujrimiinta ah fii suurati suraaqata bni maalik suraaqat bni maalik ibnu jucshum almudlaji suraaqa hadda waa la yaqaanaaye waa ninkii nabiga soo caydhsaday markii dambena ammaanka uu siiyey rasuulku kadibna wuu soo islaamay markii maka la furtay ayuu soo islaamay almudlaji ninkaas yuu iska dhigayay maxaa jira wuxuu leeyahay reer bani bakar madaxdeedii baan ahay oo reer bani bakar dhabarka idinkama wareemayaan ama idinma dhabar jebinayaan kamaa dakarnaa sidaan soo sheegnay walam yakun muusan ahayn ibliis faaraqahum kii marna dhinacna uga dhaqaaqay mundu daalika alwaqti waqtigaa laga bilaabo wuu la socday uun marka falamaa markii ra-a u arkay maa wixii yafcalu lmalaa'ikatu malaa'igtu ay ku samaynayaan bilmushrikiina mushrikiinta markii waxay ku samaynayaanoo sida loo laynaya uu arkay fara wuu cararay wa nakasa calaa caqibayhi labadiisa cirhbood ayuu ku laabtay dibbuu u noqday wey dib u cararay wa tashabaha bihi waxaa ku dhegay markuu cararaya arkay alxaaris ibnu hishaam ninka la yidhaah baa ku dhegay wa huwa yadunuhu suraaqa isagoo u malaynaya o dhan waree xaggeed nooga cararaysaa fa wakaza wuu feedhay fii sadri alxaaris xaaris buu halkaa xabadkaa ka fiidhay fa alqaahu markaasuu iska tuuray uma kharaja wuu baxay haariban isagoo cararaya wa qaala lahu lmushrikuuna mushrikiintii baa waxay ku yidhaheen ilaa ayna yo suraaqo war xaggeed u cararaysaa xaggeed aadaysaa suraaqow ma meeshana meel iskaga taga ah alam takun miyaadan ahayn qulta kiina yidhi innii anigu jaarin innii anigu jaarun lanaa maya innaka adigu jaarun lanaa inaad noo tahay nin na magan gelinaya oo reer bani bakar iyo dadkaa naga celinaya inaad tahay oo laa tufaariquna aadan naga tegin qafqaali wuxuu ku yidhi innii anigu araa waxaan arkaa maa laa taruuna waxaydaan arkin baan arkaa malaa'ig baan arkaa innii akhaafu llaaha allah ayaan ka cabsanayaa wallahu shadiidu lciqaab uma markaa kadib fara wuu cararay xataa alqaa nafsahu ilaa naftiisa uu ku tuura fi lbaxri badda wuu isku tuuray badda ayuu isku tuuray alhaziimatu saaxiqa marka jabkii weynaa ayaa ku dhacay nimankii way jabeen wa bada-ad waxaa bilaabatay amaaraatulfashali guldarrada calaamadaheedii iyo wal idiraabu iyo gilgilashadii ay gilgisheen sufuuftii iyo wuxuu nimba dhinac u baxsanayo idiraabka hadda waxaa laga wadaa safafkii oo isku hagaagsanaa male safafkii oo isku dhexyaacay wal idiraabu iyo isdhexyaac oo fii sufuufi lmushrikiina muslimiin mushrikiintii nimankii qureysheed ee mushrikiinta ahaa safafkoodii oo isku dhexyaacay wa jacalad waxay bilowday sufuuftii tatahadamu inay dunto oo wax saf hoosaysa aan la arkin markaa nin walba goonidiisa mar hadduu safla waay nin walba uu carari uun nin keligii dagaalamay ma jiro amaama xamalaati almuslimiina muslimiinta weeraradoodii alcaniifati ee qallafsanaa ee xoogga badnaa waqtarabad waxay usoo dhowaatay almacrakatu dagaalkii min nihaayatiha gebagabadeedii bay usoo dhowaatay wa akhadad waxay bilaabatay waxay bilowday wa akhadad waxay bilowday jumuucu lmushrikiina mushrikiinta badankoodu ama jamciyadoodii jamacyadoodii iyo tiradoodii badnayd yacni intii badnayd waxay bilowday filfaraari inay cararto inay cararaan walinsixaabi iyo inay dibigurateeyaan almubadadi ee firiirsan oo nidaamsanayn oo ninba meeshii dee wejigiisa firxad ninba meeshii wejigiisa u cararay warakiba almuslimuuna muslimiintu waxay koreen duhuurahum dhabarkooda marka yasiruuna iyaga oo qafaalanaya wayaqtuluuna iyaga oo dilaya xataa tamat calayhim alhaziima ilaa nimankii jabkii uu kaga dhammaystirmo tamat ay dhammaystiranto oo ay hirgasho alhaziimatu jab ee halkaas ay saas ku jabaan wallahu subxaanahu wa tacaala aclam